dagaallo qaraar ayaa maanta ka dhacay deegaanka miirtuugo ee gobolka shabeellaha dhexe waxayna u dhexeeyeen ciidamada burundi iyo amisom iyo maleeshiyada al-shabaab khasaaraha dagaaladan ayaan weli caddayn warkan waxaa beledweyne nooga soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane sida idaacadda v o a u sheegeen dad goobjoogayaal ah kooxda al-shabaab ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaaday kolonyo ciidamada amisom oo maraya meel u dhow deegaanka miirtuugo ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka oo socday muddo saacad ku dhow ayaa labada dhinac waxay isu adeegsadeen hub culus sida uu qof deegaanka ka mid ahi sheegay ilaa iyo xilliga ma jiro war rasmi ah khasaaraha ka dhashay dagaalka ciidamo gurmad ah oo ka tegay magaalada jowhar ayaa waxay u dhaqaaqeen goobta lagu dagaalamay ciidamada burundi ee qaybta ka ah amisom ayaa waxay saldhig ku leeyihiin deegaanada biyocaddo iyo miirtuugo oo hoos yimaada deegaanka mahadaay deegaanka miirtuugo ayaa toddoba iyo afartan kilomitir waxa uu u jiraa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo xilligan xarun u ah maamulka hirshabelle